sida idaacadaha iyagii toddobaadkan ba aad ku maqasheen muran u dhexeeya xarun islaam oo ka dhisan gobolka minnesota ee dalka maraykanka iyo magaalada san antony oo dirisla ah magaalada minneabolis ee gobolkaasi ayaa waxa uu ku soo dhammaaday in magaalada san antony ay ogolaato dhismaha xaruntaasi oo ay markii hore diiday ogolaanshaha magaaladu waxa uu yimi kadib markii xeerilaaliyayaasha maraykanka ee qeybta minnesota gaar ahaana xeerilaaliyaha andrew luger uu dacwad madani ah ku oogay magaaladaasi arrintaasi oo golaha deegaanka oo cadaadis ku keentay kuna khasabtay inay dhismaha xaruntaasi aqbalaan dhinaca kale xeerilaaliya luger ayaa dhowaanta waxa uu soo jeediyey barnaamij lagu magacaabo community resilience program oo loogu talagalay in xagjirnimada lagaga hortago haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada minneabolis kula xidhiidhay xeerilaaliya luger waxaana uu marka hore wax ka weydiiyey barnaamijka cusub ee ka hortaga xagjirnimada waraysigiina sidan ayuu dhacay
sida ay dad badani og yihiin markii aan noqday xeeralaaliyaha dowladda maraykanka bishii februari ee sannadkan waxaan bilaabay inaan kulamo la qaato dad ka tirsan bulshada soomaalida ee gobolka minnesota wadahadalla dheer ayaan kala yeeshay dhibaatooyinka ay bulshadu kala kulmayso meelo dhowr ah iyo wixii haddii aannu dowladda nahay aanu ka qaban kari lahayn si xal loogu helo dhibaatooyinkaasi qaarkood xiriiradaas oo dhan waxaa sameeyey taliyaha booliiska ee magaalada st paul tom smith iyo rig stenig oo ah sharifka degmada henepen markaa waxaan dhammaanteen noo wada muuqday inaan dejinno barnaamij nidaamsan kaas oo bulshada la shaqaynaya oo xal u helaya dhibaatooyinka bulshada haysta marka barnaamijkaasu sidaas ayuu ku saabsanaa marka barnaamijkani ma marxaladdii tijaabada ahayd ayuu ku jiraa mise si buuxda ayaa loo dhaqangelin doonaa
labadaba bal aan sii sharxo waxaa jira barnaamij tijaaba oo xeeralaaliyaha guud ee maraykanka xogayaha arrimaha gudaha iyo qaar kaleba ay sameeyeen magaalooyinka minneabolis iyo saimbolna waxay ka mid yihiin goobaha loo asteeyey barnaamijkaasi tijaabada ah markaa barnaamijkeennu waxa uu qayb ka yahay barnaamijka tijaabada ee dowladda dhexe iyada oo magaalooyinka boston iyo los angelesna ay qayb ka yihiin iyadoo ay sidaasi jirto haddana annagu shaqadayada oo buuxda ayaan wadannaa maxaa yeelay waa muhiim sidee baad haddaba u malaynaysaan in tallaabadaasi ay dhallinyarada muslimka ah ee gobolka minnesota uga hor joogsan karto xagjirnimada
waxa aan ka maqlay qaybo badan oo bulshada iyo hogaamiyaasha bulshadaba sida kuwa diinta dhallinyarada iyo dumarka inay jiraan arrimo dhowra oo bulshada haysta kuwaasoo ah inay jirto dhallinyaro gobolka laga qorto oo xagjir laga dhigo marka aragtidu waxay ahayd inaan isku wada nimaadno oan eegno meesha ay wax ka jiraan oo aan ka hortagno in qorashada iyo xagjirnimadu aanay cagba soo dhigan bulshada dhexdeeda sababtaas darteed ayaanan ugu malaynayaa inay arrintani isbeddel u keeni karayso waxaa jiray muran u dhexeeyey xarun islaami ah iyo magaalada san antony oo minneabolis derisla ah heshiis baa dhacay xafiiskaaguna dabcan qayb buu ka ahaa bal arrinkaasi wax nooga sheeg
wixii ugu horreeyey ee aan maqlay markii aan bulshada shir la yeeshay waxay ahayd in arrintan magaalada st antony oo soo shaacbaxday sannadkii laba kun iyo labayo tobankii ay ahayd mid soo jiitamaysay welwelna ku abuuraysay hogaamiyaasha diinta waxaa la ii weydiiyey bal inaan eego markii aan arrinta eegay waxaan isweydiinnay inaan dacwad madaniya ku oogi karno magaalada iyo in kale si xal loo helo sida ugu wanaagsan ee xafiiskaygu uu u arkay ayaa ahayd inaan dacwad magaalada ku ogno waxaan dacwadda xeraynay bishii agost waxaananu shaacinnay in yoolkayga uu yahay inaan beddelno go'aanka magaaladu ay xarunta islaamka ka qaadatay annaga iyo golaha deegaanka ee magaaladu waxaannu yeelannay kulan labiyo toban saacadood ah oo aannu hor fadhiinay garsooro dowladda dhexe ka socda kaasi oonan lagu dhexdhexaadinayey halkaas ayaana magaaladu dhexdhexaadintii ku oggolaatay waxaannu gaadhnay heshiis aad ugu wanaagsan xarunta islaamka iyo dowladdaba laakiin dhinaca kalena waxa uu ahaa dadaal weyn oo magaalada san antony ay samaysay taasoo uu hormood ka ahaa mayarka magaaladu tallaabadaasoo ay ku beddeleen go'aankii sannadkii laba kun iyo labayo tobankii waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa xeerlaaliyaha maraykanka ee gobolka minnesota andrew luger oo u warramay maxamed cabdi sandheere